kulligeed markii u badeen waddooyinkii u baabuurtay magaalada kismaayo iyo weliba maamulka dowladda hoose degmadii u bilaabina dardargeliyowka howlaha hortabiintan leeshal badbaadiyowka baabuurtiyo shacabka gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed iyo taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinka cabdishakuur sheekh maxamed iyo hirgeli astaanta surmowka baabuurta taasoo hadadaasa baabuurta siyo shirneengalna taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinka cabdishakuur sheekh maxamed enan kureen ku hadali hirgelyow kalaamado lakashal badbaadiyow baabuurtiyo shacabka ujeeddada koowaad waxaa weeyaan waxaynu inay noqdaan rule of low qof walba hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu guddoomiye yahay iyo hadduu askari yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu shacab yahay qof walba sharcigaa ka sarreeya waxaan doonaynaa maadaama oon cadceeddan u taagannahay in sharciga loo hoggaansamo badbaadada bini'aadamka kala dambaynta iyo wadda si fiican u maritaanka ay tahay waxaan meeshan u taagannahay waxaan mujtamac ayaga ka codsanaynaa dad cirka inooga soo daadanaya ay ma jiraan waddan walba oo hormaray wuxuu ku hormaray waxaa hormariyey dadkiisa waxaan rabnaa qof walba inuu lahaansho waddaniyadeed maadaama waddooyin qurqurux badan laynoo sameeyey qof walba waxaan ka rabnaa oo mubaadin soomaaliyeeda inuu lahaansho waddaniyadeed dareemo asagu uu isla xisaabtamo sida wanaagga asagu sameeyo qof walba asagu isa saxo waxaan doonaynaa inay noqoto waddadani tii ugu horraysay oo wow weyn laga dhigi lahaa waa aragtaan dhinacan looma geli karo waa laga soo geli karaa besa waxaa noogu xigi doonta waddada obratoria oo ayada lafteeda aan barnaamijkeeda hadda rabno inaan samayno tabalcad baa kusii xigi doonta dadkuna way iskala qabsan doonaan waxaan rabaa inaan idiin sheegno dadku sharciga way u siman yihiin in la wada marana waa masti sidoo kale guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed yana baabuurleytiyo shacabkan kabaaqi ilaaliyowka astaamo higow baabuurta si anindhiina walshile waad aragtaan waxaa laga dhigay hal seed weyn baa laga dhigay keliya waxaa laga soo geli karaa dhinaca farjanno waddadaas la yidhaahdo roortri ama farjanno la yidhaahdo dadku laakiin waddada naxiiska u yaqaana dhinaca waxaa la imaan karaa barxadda ama aargada waxaa muhiima dhammaan calaamadahaas waxaa la saari doonaa waddooyinka oo dhan waxaa muhiima marka in la raaco sharciga waddooyinka shaqadana waxaa iska leh korneyl cabdishakuur oo runtii nin dhallinyaro ah wax bartay shaqadaana yaqaan korneyla maamulka degmada haddaan oo garab taagannahay waana kula shaqaynaynaa wax alla iyo wixii aad u baahan tahay oo calaamadihii iyo wixii ku saabsan waddooyinkana waannu kaala shaqayna haddii alla idmo garab iyo gaashaan baannu kuu nahay dalkeennu wuxuu rabaa dadkeennu inay waddo saxa oo ay malaan helaan sharcigana ay raacaan waxaa loo baahan yahaa marka qof kasta oo reer jubbalanda gaar ahaan reer kismaayood gaar ahaan darawallada iyo mulkiilayaasha baabuurtu inay sharcigu hoggaansamaan ciddii sharciga jabaysay waraaqo dheer baa qoranoo intaa leeg baa qoran yadaa la marinaya dabeedna hadda waxay lacag ka heshaa walganaaxa weeye marka waxa weeye waa in loo hoggaansamaa shacab iyo dawladba waa in sharciga la raacaa sharcigu dadka waa ka sarreeya